إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا الحديث صحيح وحسن وضعيف wuxuu ihi mualifku raximah اllahu tacaala alxadiisu xadiisku saxiixun saxiix weeye iyo waxasanun wa daciifun macnaa xadiidku wuxuu u qeybsamaa si guud saddex qaybood buu u kala baxaa saddexdaasna waxa weeye de waa saxiix iyo xasan iyo daciif qaybo badan oo kale aan arki doonaaye laakiin qaybaha badan waxay hoos imanayaan uun saddexdan oo kama baxayaan marka xadiidku bal culammada xadiidka intooda badan yaynaan odhanin dhammaantood beesay u qaybiyeen waa saddexdan imakaan aragno oo ah inuu u kala baxayo saxiix iyo xasan iyo daciif kolley badhkood baa iyagu saxiixa iyo xasanka israaciya ama xasanka ka dhiga inuu saxiixa kol hadduu qabuul la wadaagsanayoo labadiiba mid la wada aqbalayo lagu camal falayo ay yihiin inuu isaga uun kaba mid yahay oon gooni uga saarin saxiixa ba markaa iyaga taqsiimka agtooda wuxuu ku noqonayaa saxiix iyo daciif buu noqon bal markaa taasi waa iyagoo dee kolley xadiidku inay kala rutbo sarreeyaan ay kala xoog badan yihiin taa aqoonsan ama qababa ayaa laakiin xagga marka la eego camal inay wadaagsadeen taasi qabuul kaba dhexeeyo ayuunbay u qeybiyeen saxiix iyo xasan bal qolooyin culimmada kaba mid ah oo raggii hore ah oo bal sidaa kuga socday oo kutubtoodan aan hayno dee kolley arrintoodu ay taa tahayna waa insha allahu tacaala marka dambean arki doonaa kolley imaamkan albani oo kale taqsiimaadkiisan uu sunanta iyo jaamic oo kale iyo tarkiibka iyo qaybqaybiyey walow aanu isagu qolooyinkaa marka la eego dee say qabeen iyo dariiqooda aanu ahayn laakiin xagga tasmiyiyo camal ahaan markuu dee silsilo saxiixa iyo daciifaha uu ku kala magacaabay ama jaamicu sagiir oo saddexda noocba kulansanayay saxiixuljaamic iyo daciifuuljaamicun uu kala saaray tarkiibka iyo sunantana sidaas oo kale weeye waa dariiqadaasoo saxiixuljaamic ama silsila saxiixa waxa weeye waxay kulansanayaan iyo dee kuwan sunantiiba xadiidkii xasanka ahaa iyo kii saxiixaaba ay kulansanayaan daciifkununbaa markaasoo dee markaa saxiixa kol haddii daciif la qaabiliyo waxaa looga jeedaa ama macnuu uu noqonaya maa yashmulu alxasan xadiidku haddaba bal saddexdaas ayuu qaybsamayaa say dee ay saddexa u qaybiyeenna xadiidkii horta wuxuu kala bixi maqbuul iyo marduud kii maqbuulka ahaa hadduu sifaadka qabuulkeen arki doono heerka ugu sarraysa ama heerkii ku dhowaa ka gaadhay inuu saxiix baa lagu magacaabi haddii uu dee bal masalan sifaadka waanu heerkaa ka gaadhin haguma sugnaadeenna waa kan xasanka noqonaya daciifkaste inta badan may kala qaadin walow isba anwaacu yeesho aan arki doono bal horta saddexaas weeye saddexduba way noo imanaya waa kan alawalu asaxiixu ka hore waxa weeyaan aqsaamta ugu horeeya waa saxiixi wa fiihi waxaana ku sugan saxiixa masaa'ilu masaa'il bal saddexa noockii koobaad waa saxiixa waxaana xadiidkaa saxiixa ah isaga dee inoo imanayo oo dhowr mas'ale ayuu inoo sheegi doonaayo dhammaantoodba ku wada tacalluqsan xadiidka saxiixa oo tacriifkiisu ugu soo horeyn doono bal markaa xadiidkii saxiixa masaa'il ayaa kuba sugan inoo imanaya aluulaa masalada hore fii xaddihi waa tacriifkiisa ama xaddiisa waa tacriifkiisii ka soocayey labada nooc ee kaleba xasankana ka soocayey saxiixana amaya daciifkana kaba soocayey taas weeye masalada koobaad xadduna waa tan oo wahuwa isagu haddaba ama xadiidka saxiixu maa xadiis weeye itasala uu xidhiidhay oo sanaduhu sanadkiisii uu ku xidhiidhay bilcuduuli ruwaad cadaala ay u sugnaatay oo addaabidiina dabdi iyo waxqabashana leh taas uu kuba xidhiidhay min gayri shuduudin shaadnimo keyrkeed ama la-aanteedoo iyadoo shuduud gala bal masalan xadiidkaasoo ku yimaada aanu jirin oo uu shuduud ka badbaaday uu ka nabad gashan yahay walaa cilatin cillo bal xadiidkii dee waxa weeyaan intay ku timaaddo dhaawacaysa oo sixadiisii iyo aqbalkiisii waxyeelaysa oo qaadixo ah iyo dee bal taasna ka badbaado taasna aan isagu ka nabad galay taasba weeye halkan sheekhu raximahullahu tacaala wuxuu inoogu sheegay xadiidkii saxiixa tacriifkiisii ama shuruuddii la doonayey in laga helo xadiidka si loogu magacaabo saxiix oo dee bal matalan wixii axkaamee saxiix laxaana uu helo shardigii koowaad wuxuu yidhi waa xadiidka sanadkiisu xidhiidho sanadku waa ruwaadan bal ninkan sida bukhaari oo kale ee dee xadiidkiis warinaya soo saaraya iyo rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayhna lamuu kulmin ciddii la kulantayna lama kulmin bal kuwaa ciddii lasii kulantayna lamuu kulmin ee bal taas u dhaxaysa ruwaaddaas sidaa sanad lagu magacaaba xidhiidhka ay xidhiidhayaanna waxa ujeeddadu ay tahay dadkii xadiidkaa kala warinayay dhowaan inay dhammaan inay wada joogaan oo mid kastaaba dee sheekhiisii uu ka maqlay uu magacaabayuu sheegayo ilaa laga gaadho saxaabigii isna rasuulkii ilaahay kaba maqlay taas baa xidhiidhku yahay haddaba sanadkiisii dadkii ruwaadda ahaa ee xadiidkan warinayay in la wada helay wada joogaan oo dee iyagu kala maqlay taasuu saa ku xidhiidho kollayna meeshaa waxaa ka baxaya haddii ciduun ay ka maqan tahay ciddaa ka maqani ama dhinaca dambe sanadka oo xaggay aakhir alisnaad yidhaahaan oo ah saxaabigu darafta uu ku sugan yahay haba noqoto ama dhex waxa ka dhaceen ama xaggan hore sanadka bilowgiisa ay yidhaahaan adee sheekhyadan mukharijiintu ama musanifiinta sheekhyadooda ah iyo wixii ku dhow ay waxa ka dhaceene bal waxaa ku baxaya xadiidkii sanadkiisa inuun cid ay kaba maqnayd oo xadiidkaasi ee sifadan imakaan ahaynee saxiixnimo waa ka baxayaa kol haddaan sanadka xidhiidhin marka sala sanadu sanadkiisu ku xidhiidho bilcuduuli cuduul uu ku xidhiidho addaabidina kitaabkii uu ikhtisaarinayey kolley halkan lafdigan jamaca muu isticmaalin oo dee cuduul iyo daabidiin imaka san uu imaam nawowi u jamciyey umuu jamcin waxaana cibaaradiisan dee lagaba fahmi karaa ama ay kumoodsiinaysaa markaan lafdigan dee jamacnimadiisa eegno sanadkan xidhiidhaya inaan u baahanay inuu ku xidhiidho dad tacaduday oo calal aqal laba iyo wax ka sii badan ama dad tacaduday inuu sanadkii aan u baahanoo inuu ku xidhiidho dee cadli wax ka badan kole arrinkuna taa maaha imaam nawowina saa ma qabo waxa adigu ay tahay uun markaan eegno ruwaaddii xadiidka warinaysay bal matalan haddaan eego bukhaari oo kale oo sanadkiisa ugu gaaban aan soo qaadanno saddex buu noqdaa sanadkiisa oo dee axaadiis tirsan oo koob iyo labaatan ama labaiyo labaatana intaa bukhaari kitaabkiisa ah oo u saddex raawi oo keliya ay u dhexeeyaan isagii rasuulkii ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh marka kalena kuwa kalena way badan yihiin afarta ilaa sideed ama sagaalna waa la heli karaa yaanay badnaaninba sideed iyo toddobana waa la helayaa daba taas oo kale dee markaan eegno raawigani waa cadli mid kaloo cadliyaa jira mid kaloo cadliyaa jiro markaynu eegno majmuuca silsilada isnaadka kolley dad baa inoo soo baxaya jamaaco ayaa inoo soo baxaysa marka xaggaa ictibaarteed weeye sida uu jamciyeeye maaha in loo shardeeyo xadiidka in calal aqal laba raawi ama saddex raawi ay wada wariyaan oo haddii mid keliya uu warinayo cadli can cadli can cadli uu ku xidhiidho aan lagu magacaabayn taa arrinku maaha walow cibaaradu taa ayna moodsial dee laga fahmi karo ama iihaamkaas uu cibaarada kuba jiro haddaba inmatasala sanadu bilcuduuli cuduul cuduulkuna waa jamcu cadlin cadliguna kolay laba cadli ayaa kutubta inoogu suganoo cadlu riwaaya mid ay ku magacaabaan iyo mid ay cadlu shahaada ku magacaabaan macnaa marka la joogo baabkan axaadiista warinteeda ama baab khabarba marka la joogo ruuxa wargaleenka ee warkiisa la aqbalayo ee cadlu riwaaya ay ku magacaabaan marka xukum oo kale ama markhaati xag baabkii la joogay iyo shahaado baabkeedna ruuxa markhaatigiisa la aqbalayo ee waxa uu furay wax lagu xukumayo taasna cadlu shahaado weeye waxyaalo way ku kulmaan waxyaalana way ku kala tagaan umuuraha ay kuba masalan ku kala tagaan waxaa ka mid ah cadligan riwaayo inta badan ama cadad looma shardiyo cadliga shahaadana dee isaga cadad baaba loo shardiyaa kol uu dee laba markhaati ay noqdaan kol nin iyo laba dumara ay noqdaan meelo qaarkood afar ay noqdaan bal taas oo kale haddii dee meela xataa la aqbalo cadli keliyana dhaar baa la socotaan taas waa mid waxaa cadliga riir shahaado inta badan ama suurooyin dee wixii aan maal ama maalkeena aan ahayn oo dhan looba shardiyaa dukuura loo shardiyaa cadligan shahaadas cadliga riwaayo se looma shardiyo xuriyo iyada kaa waa loo shardiyaa kanna asal ahaan looma shardiyo bal umuuro in ay ku kala duwan yihin dee waxay wadaagsadeenna waa jiraayo oo ah mid kastaba inuu yahay ruux muslima oo baaliqa oo caaqila oo dee ka nabadgalay fisqi iyo wax keena khawaarimulmuru'a ka nabadgalay taasna waa waxa ka dhaxaysa bal haddaba cadliga loo jeedaa imanka halkan waa cadligii riwaayo waanu ka waasacsan yahay cadliga shahaado cadliga shahaadaha ka cidhiidhisan ama ka kooban waa inuu ku xidhiidho haddaba ruuxa cadaala ay u sugnaatay cadaaladii markaas waxay noqonaysaa dee ruuxaas isagu ka badbaaday dee intuu muslimka yahay baaliqa yahay caaqilka yahay ka nabadgalay wax fisqi keena fisqina waxa keena ama kabiiro lagu dhaco ama sagiiro la daa'imo ama wax ruuxa muru'adiisa iyo sharaftiisa iyo waxa dhaawacayo oo dee uu isagu ku dhaqmayo taa ka badbaaday bal haddaba kaaka ku xidhiidhay weeye addaabidiina iyagu wax dabdiyey waana taa aan ka soo hadlay jamaca waxaan keenay iyo dee sida cibaarada iihaamka kuba sugan iyagu daabidiinta ah daabidna waa jamcu bal markaa daabidku waa ruux waxqabasho lahuun ee waxqabashadna laba xaalay noqotaayo waqtiyana waa sii badnayd oo ruuxu axaadiista uu maqlay ee uu sheekhiisii ka maqlay inuu xifdiyo hagaag uu u xifdiyo oo mar kastoo uu doono ay u suurto gelaysay inuu sideedii uba sheego dabdi sadri bay kaa yidhaahaan midna waa isagii wixii uu sheekhiisii ka maqlay waa qortay qoraalkuuna kollay dee wuxuu leeyahay umuuro la dhowro oo marka hore dee sheekha ama imlihiisii ha kaba qorto ama kitaabkiisii iyo taa ha kaba qortee in uu casharka ama waxaa la qoray wax la saxay uu yahay oo la qaabiliyo oo lagu saxay qoraalkii dabadeed dee kitaabkii asalka u ahaa ama nusqadii asalka u ahayd muqaabaladaa dabadeed oo kayfiyadeedu kitaabka ay noogu iman doonto dabadeed inuu ilaashado halkiisi agtiisii ku ilaashado macnaa si dee loo ogaado ama loogu kalsoonaado oo inaan takyiir iyo waxyaalahaas aanay kuba iman ilaa uu ciddii kale ka gaadhsiinayo taasna waa dabdi kitaab haddaba ama dabdi sadri ha lahaado ama dabdi kitaab ha lahaadee in sanadku ku xidhiiday ruuxisna dee bal matalan daabido min hayri shuduudin shuduudkuna waxay walow aan tafsiro kalena arki doono markan halkiisa gaadhna haddii an la yidhaaho mukhaalafatu siqati waa dee waxa ninkii siqada ahaa oo khilaafa ee limaa rawaahu man huwa awlaa minhu wixii uu wariyey ruux kaba mudan ama tiro badan uga mudan ama xifdi ziyaada ugaba mudan oo aan la jamcin karahayn haddii la jamcin karaya dhib ma laha aan la jamcin karahayn oo dee haddii midkood aan qaadanno kii kale aan kaba tegayno taas baa shuduud laydhaah haddaba xadiiskana waa inaan shuduud gelin walaa cilatin ciladuna way inoo iman doontaa waxaana walow marka hore aanu qaydin laakiin hadal ku dhowaaba ibnu salaax ciladu inay qaadixatay ay kuba qaydnayd ciladana waxay u eegaan inay mid qarsoontoo mid daahiro aanay ahayn qaadixana ay tahay laakiin halkan qolooyinkan kitaabkiisa ikhtisaariyasta bal masalan waxa weeyaan imaam nawowi oo kale iyo dhawaabo taas way ka tegeen oo ana waxay ahayd bal inay ilaaliyaan xagga inay cilada lagu qaydo cilo qaadixa inay tahay haddaba xadiidka shantaa shardi laga helo ayaa saxiix lagu magacaabaya macnaka ruwaadiisii ay wada joogaan ee isagu ku xidhiidhay ruux cadaala ay u sugnaato oo dabdi u sugnaado isaguna mid lamida kay warinaya ilaa sanadka uu ka dhammaanayo xadiidkana matnigii ama sanadkii wax shuduud oo galay aanay jirin cilana aanay gelin bal kaas baa lagu magacaabaya xadiidka marka shuruuddaa shantaa laga helo ayaa xadiidka saxiixa kolley ka laynoo tacriifinayana waa saxiixa ay isku waafaqsanaayeen ee iyada saxiix in lagu magacaabaya ay isku waafaqsanaayeen waayo umuuraha jira barhkood ay ictibaariyeen oo aanay intooda badan ictibaarin ayaaba jira oo umuuroode bal matalan halkan shuruudahan qaarkood oo barhkood sida xagga itisaalu sanadka khaasatan irsaam marka uu jiro oo barhkood aanay waxba sii adkayna waa jiraane laakiin shuruuddii ay isku waafaqsanaayeen ee xadiidka saxiixa ah bal matalan laga doonayay in laga wada helaa shuruudda imaka shanta ah weeye bal kolley hadalku uu yar dheer yahay waxaanu yar celcelin doo ama dee sheegi doonaa qolooyinkii wax shuruudoo ziyaado ah shardiyey iyo shuruuddan aan hayno barhkoodee haddii ay iyagu iskeli karaan oo la israacin kariyo haddii kaliya umuurabaa tadriibu raawiga ku sugan idinkaa eegan doona laakiin inta muhimkii waa shuruuddii imika inisku laysku waafaqee xadiidkii saxiixa ahaa uu lahaa haddii xadiidka laga wada helo lagu magacaabayo saxiix horta shuruudda matniga inoogu taallo weeye arrin kalena way jirtaayoo suyuudi wuxuu ku soo yar celcelinayaa shaykhulislaam isagoon sheegin kolkol ha sheego in aanu sheegin cidda uula jeedo laakiin kutubta suyuudi oo dhanba kitaabkani kaba mid yahay markan uu shaykhulislaam isticmaalayo xaafid ibnu xajar buu u jeedaa oo imika tan shaykhulislaamka halkani waa xaafid ibnu xajar ee cid kale hayaan loo qaadanin inqaalibanna hadalkani waa hadalkiisii uu xaafid ibnu xajar uu ku yidhi kitaabkiisan muqadimada ibnu salaax iyo kitaabka sheekhiisi ee nukadka ah ama taqyiid walyidaax labadoodaba uu dee uu markaas la socday ama uu u dejiyey nukadhaan ugu dejiyey yaanu dhammaaninba saan shalay soo sheegnay kitaabkaa weeyaanoo kitaab aada u muhiim ah khaasatan dee intii xaafid imika laga helay ee lagaba hayaa aadna baxsiyadiisu u heer sarreeyaan waidaa qiila haddii la yidhaaho oo haddii laba yidhaaho saxiixun haadaa xadiisun saxiixun xadiidkani waa xadiida saxiixa fa haadaa kan oo macnuu ah shuruudda dee imika aan soo maray oo ah inuu yahay xadiidkaa sanadkiisu ku xidhiidhay cadli daabido iyadoon shuduud iyo cilla aanay jirin ayaa macnaahu macnihiisu yahay oo macnuhu waxa weeye haddii imika laba yidhaaho xadiidkani waa saxiix dee san imikaba laba yidhaaho xadiidkani waa saxiix waxa macnuhu yahay sanadkiisii uu xidhiidhay iyadoo awsaafta aynu soo marrayna ay jirto oo cadaala ruwaaddiisii ay bal masalan u sugnaatay dabdina uu u sugnaaday shuduudna aanu gelin cillana aanu gelin taas weeye macnuhu laa annahu maqduucun laannahu xadiidku maqduucun mid la goynayo inuu yahay ma aha bihi ay binisbatihi ilaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay dee in looba nisbeeyo in la jasminayo oo la leeyahay waa dee yaqiin iyo hubaalo oo nafsul amarka iyo waaqica ayuu saa ku yahay ujeeddadu taa maaha taasi waa mid wa idaa qiila haddii la yidhaaho hayru saxiixin haadaa xadiidun hayru saxiixin ama xadiidkani waa saxiix ma aha laba yidhaahana fa macnaahu macnihiisu waxa ay tahay iyo ujeeddadu lam yasixa ma sugnaanin oo muu ansixin isnaaduhu isnaadkiisa oo macnaa adigu ma haddee isnaad shuruuddii sixada lagama helino ama sanadkiibay wax ka dhaceen oo taasi sanadkii markaa dee ma ansixin ama ma sugna amase waxa weeye ruwaadan xadiiska warinaysa ayaan badhkood cadaala u sugnaan ama mid ka midaba ama dabdi aanu u sugnaan oo ruux dabdila aan ahayn ruux cadaalasiisa kala dhowrsoon haba noqde ama waxaaba weeye shuduud baa galay ama cilla ayaa kuba sugan qaadixa oo sixadiisii waxyeelaysa taas baa macnuhu iyo ujeeddadu shay maanica oo manceeya in sixo loo xukumo ayaa xadiidka kuba sugan baa macnuhu yahay ee maaha macnuu waaqica marka la eego iyo nafsul amarka ayuu iyo dee se uu yahay xaqiiqo ahaan ayuu daciifkaa yahay ama aanu jirin taa arrinku maaha halkani waa masalo kolley weli dee sii koobaade xaddii hore ayuun baanay ku xidhantahy masalo gaara ma aha waxaana macnuhu yahay axaadiistan dee imaka aan leenahay waa saxiix ama saxiix ma aha waxa macnuhu yahay isnaadkan sii inooga isnaadkan sii inooga muuqatay ee isnaadkiisa inooga muuqatayba ama dee ay baynuta xukumkaa u siinaynaa oo aan odhanaynaa kaasi waa saxiixo waxay ka dhigantahay shuruuddii sixada een soo sheegnaa laga helay haddii la yidhaha saxiix maha waa daciifna shuruuddii sixada aynu soo marnay ama dee tii qabuulku adigu shuruuddii qabuulka ayaa wax ka mida laga waayey ee maaha waaqacayo nafsul amarkao in waxaa dhici karta ruuxii aynu ku naqaanay dabdiga aada u fiican ee aada u sarreeya iyo baltaa aynu ku naqaanay waa bashar insaan kastaba ilow uu ku yimaadaa taas uu ku yimaadaa waxaabay idhaahaan insaanka waxa insaan loo yidhi waa linafsihi wamaa sumiya alinsaanu ilaa linafsihi markaa ninkii aynu lahayn waa daabid waa xaafid waa mutqin inuu wax iloobo oo xadiiskii oonu sidiisii u dabdin uu markaas soo naqliyaa waa suurtagaloo xadiidkan imika aynu agtiisa aan sixada u xukumayno agteenna in dee khalal ku sugan yahay khada' galay waham galay taasi waa suurtagal kol haddaanu xadiidku dee tiro kale dee ama mutawaatir aanu noqon ama qaraa'in kaleu cilmi uu inoogu faa'iideeyo khalalka halkaas la filaya aan kaga badbaadnaa meeshii oynu dhahno khalalkaasi maba jiro maanta aanay jirin taasi waa mid arrin kalena way jirtaayo markaan leenahay xadiidkani saxiix ma aha macnuu been weeye ma aha ee waxay ka dhigan tahay in shuruudii sixadaynu ku aqbali lahayn baan u dhammaan see waxa suurtagala ruuxii lagu yaqaanay xifdi xumo qalad badan inuu ka dhaco lagu yaqaanay dee mar kastaba ma waxma iloobo mar kasta ma qaldamo ee inuu xadiidkii si uu maqlay inoogu soo gudbiyey uu xadiidkuba bal markaastaa ku sugan yahay taasna waa suurtagal ruuxii xataa beenta lagu yaqaanay dee inuu mar uun run sheego oo uu xadiidkii aanu waxba ku darin waxna ku siyaadin waxna aanu xaggiisii kala imana si uu maqlay u soo gudbiyaana waa suurtagal marka arrinku maaha waaqaca iyo nafsul amarka eh waa daahirka isnaadka wixii bal masalan inooga muuqday weeyo saa daraaddeed baa dadkii siqaadka ahaa axaadiistooda cilaa ay ku timaadaa la celiyaa marka la arko waham iyo qalab dhacay oo kale taasba wey bal marka waxa weeyaan kolley dee waana masale ayaa meeshan dee ka iman karta ah in ruuxa keliya ama dee khabarul waaxid oo kale cilmi ma faa'iideeya mise danni buu faa'iideynaya kolleyna jamaahiirtoodu dee marka aan la gaadhin dee xag tawaatur aanu noqon ama qaraa-in kale oo uu cilmi iyo yaqiin inoogu faa'iideeye aan la helin ixtimaalkan ruuxa in khalad ama khada ka dhaco ama waham ka dhaca ayaa qaa'ima kol haddii ixtimaalkaasi qaa'im yahay dadkii siqaadkaana had iyo goor axaadiistoodaba tacliil uu kuba yimaado dee umuurahan culimmadu markay laba socdaan ama in badan dee tacliilku xaggaasunbaabu galaa waxay noqonaysaa in dee laydhaah waa daahirka uune aan danni uun laydhaaho danni buu inoo faa'iideynayaa ee waana umuuro markay noqoto umuuraha shareecada danniga caynkaasi lagu camal falayo oo lagu dhaqmayo bal markaa taas uu yidhaho kolley masaladana waanay jiraan qolooyin kuwa hore iyo kuwo dambaba leho iyagule kol hadduu xadiidku sugnaado cilmi ama yaqiin ayuu faa'iideynaya taasrihi way jiraan waidaa qiila saxiixun fahada macnaahu laa anahu maqduucun bihi waidaa qiila hayru saxiixin famacnaahu lam yasixa isnaaduh bal halkaasna intaasaan kaga gudbayaayo wuxuu ihi waalmukhtaaru qowlka la doortay waxa weeye annahu shaniye laa yujsamu inaan la jasminahayn ama la goynahayn fii isnaadin kolley aniga fii isnaadihi baa ii taalla waana dee nusqooyin dhowraa la haystaayo dee waxaan xagga hoose xataa waxyaalaha ii muuqda aan ka sheegsheegi karaa barkaa ma jirto laakiin qolooyinkiina dabcadan haysta mala dabcaduna waa daarulxadiid alqaahira oo markaa qolooyinka ay madbaceeyeen damiir ziyaadaha meesha ku jira uun waalmukhtaaru annahu laa yujsamu lama j wax qowlka la doortay waxa weeye annahu shaniya laa yujsamu inaan la goynahayn fii isnaadin waa isnaad marka waa isnaad asaaniidda ka mid own maaha isnaadkiisa annahu isnaadkaasi asaxu lasaaniidi asaaniidka ugu sixo badan inuu yahay mutlaqan xaalu yahay mid la idlaaqo ujeedadu qeyd saxaabi lagu qaydana ka mudlaqa beled in lagu qaydana qeydkaas laga idlaaqay oo ka mudlaqa taas taas baa la doortay halkana maxay tahay kolley sanadkii iyo isnaadkii imika halkan wax keliyaan wada isticmaalaynaa waxba in farqiyada meelo qaarkood shuruux iyo xawaashihii meelo qaarkood lagu arko dee waa markay siyaaqyo qaar ay leeyihiin imika sanadkii wax keliya iyo isnaadkii baan u wada isticmaalaynaaye waxay tahay axaadiistan dee lagu warinayo asaaniidan axaadiista lagu warinayo waa taa aan soo marray dee sanad iyo isnaadba waa lagu magacaabaya waana taa aan aragnay sanadku markuu noqonayo saxiix ee la odhanayo waa sanad saxiixa kolley waa xadiidka raawigiisii cadaala ay u sugnaatay raawigiisii dabdi uu u sugnaaday sanadkiisna uu xidhiidhay markaas baa isnaad saxiixa la odhanayaa bal taas ayaa la odhanayaa kolleyna way inoo dambaysaayo haddii la idhaaho xadiidkan isnaad saxiixa lagu wariyey iyo xadiidkani waa saxiix farqiga u dhexeeya waan arki doonaa mar kalean arki doonaa bal isnaadkaas sixada loo xukumayo de waa loo xukumayaaye de asaaniiddina way badan tahaye inta asaaniiddii badnayd isnaad laga soo xusho markaa la yidhaaho isnaadkan baa asaaniid oo dhanba ka ugu mudan ah ee ugu sixo badan taasi waa wax laga de waxa weyaan inaan layska daayal ay tahay arinku oo laga mudan yahay in sanad uun loo jasmiyo loo gooyo asaaxul asaaniid inuu yahay waxaana arrinkaasuu yahay walow dee dadkii raawiya raawi la kala raajax yeeli karo laakiin haddana dee xadiidka sanadkiisu nin keliya maahe horta waa silsilo dhan waa ruwaad tacaduday baa kuba sugan markan la leeyay sanadkan ama shaksigan baa sanadkan baa asaxul asaaniid ahna waxaa macnihiisu yahay raawi kastoo ruwaadii sanadkaa ku sugnayd ka mid a ayaa markaynu eegno asaaniidoo dhan aynu u muqaaranaynaaynu baal dhigno xag marka la eego cadaalana kaga wada sarreeya xag dabdina kaga wada sarreeya bal itisaalku waaba wax hagaag loo yar dabdin kare taas baa macnihii ee waanay aad bay u adag tahayna in silsilo dhan oo dad tacaduday kulansatay ruwaaddeedaas ay markaa leedahay ay dhammaanba ruwaadii kaloo dhan jaanib kasta ay kaga mudnaadaan ay kaga sarreeyaan oo heerkii ugu sarreeyey bal wixii aan ugaba baahnayn jaanibkan ay ka wada gaadhaan taas baa adag markaa waxaa fiican inaan sanad iyadoo asaaniidda ka mida gooni ahaan loola soo baxayo aan la odhan sanadkan baa asaaniid oo dhan ugu asaxsan taas baa sa fiican in laga joogsadoo layska daayo bal taasi iyadu waa masalo horta laakiin maxaa dhacay iyadoo taasi ay tahay sa fiican ee mudan culimmadii haddana taas kumay joogsan ee raggii xufaadda ahaa asaaniiddii bay kala raajax yeeleen markaasaa deeto waxaa dhacday inay asaaniidda qaarkood ay u xukumaan asaaniidta ugu sixo badan inay tahay ha dhacda taasi haddana iskumay waafaqin eh nin kastaaba dee asaaniidda oo dhan waxaa la arkaa khibrada uu barhkood u leeyay inaanu u wada yeelan asaaniidda beledkiisa inuu aad u sii yaqaano oo dee daqaa'iqdeediiyo wax kastaba la socdo laakiin beled kale asaaniiddooda aanu saa kuba ahayn markaasaa waxaa dhacay nin kastaaba wuxuu raajax yeelay wixii isaga agtiisa uu isagu uba arkayey taasna waxay keentay in iyagoo aqwaal dhowra aan helo isku khilaafaan sanadka ugu asaxsan marka haddii marka horeba la yska daayo dee waxa weeyaan taasimay timaadeen ee jamaacooyin a'immadii kaba mid ah ayaa asaaniiddii kala raajax yeelay asaaniidda qaarkood bay u sugeen inay tahay asaxul asaaniid kuwo kaloo iyaguna ku khilaafay baa jirtayoo midba la arko dee kii uu arkayey buu raajax yeelo halkaa ikhtilaaf iyo idiraab baa kaba yimi bal markaa kii buu markaa qayb ka mida inoogu sheegayaa marka wuxuu yidhi waqiila oo ujeeddadu taa laguma daysin hadalkaa hore ee uu yidhi waxa sida fiican ee la doortay waa inaan sanad loo jasmin annahu asaxu lasaaniid laguma joogsane culimmada qaar baa arrinkan dhex galay aqwaashooduna way iskhilkhilaaftay aqwaalihii waxaa kaba mid ah wixii layidhi asaxu waxaa la yidhiba asaxuhaa asaaniidda ka ugu sixo badani azuhriyu can saalimin can abiihi anaa a'immada qaarkood baa qowlkoodu tan ahayd waxaana axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahwahiya baa lagaba soo naqliyey sa ibnu salaaxi marka halkan uu isagu kuba caddeeyo tadriibu raawina saaxiibkii uu inoo soo naqlinayo oo waxaa la yidhi asaaniidda waxa ugu sixo badan ama sanadkaa dee ah zuhri zuhrina waa imaam mashhuur oo a'immadii taabiciinta kaba mida ee taabiciintii yaryarayd haba ahaado bal walow dabaqaba ay kaba dambaysay taabiciinta oo dee imaam macruufa weeye maxamed ibnu muslim isaguna ka warinaya saalim saalimna waa saalim ibnu cabdillaahi ibni cumar oo isna waa taabicun taabiciintii dhexe isaga kaba weynayd ee shakadiisii ahayd can abiihi isaguna abihi ibni cumar uu kaba wariyo bal markaas sanadkaas baa ugu sixo badan waa la yidhi waa qowl waqiila waxaa la yidhi ibnu siriina asaxuhaa asaaniidda ka ugu sixada badani ibnu siriina moxamed ibnu siriin weeye oo can cabiidata cabiidata bnu camrin isalmaani ka warin isaguna can caliyin oo tanna waa qowl labaad oo culimmada qaarkood ay kuba tegeen cali bnu lmadiini iyo camr bnu caliy alfallaas iyo sulaymaan ibnu xarbi baa qowlkoodu yahay oo waxay yidhahdeen asaaniidda waxa ugu sixo badan oo ugu heer sarreeya markaa xagga sixada waxa uu warinayo ibnu siriin ibnu siriinna waa maxamed waayo kol haddii deesan dee ibnu cabaas oo kale isagoo walaalo badan lahaayo rag toban gaadhay ay dhammaantood bay ilmo wada cabaas ahaayeen oo ay walaalo ahaayeen toban haddana isagiibuu calam u noqday sade ibnu cumar iyo ibnu camrin walaalo ay wada lahaayeen kana ibnu siriin dee dad labaatanayo ka badan oo ilmo siriina jiray ruwaaduna ilaa toddoba lix bay gaadheen oo bal masalan laakiin waa ninka calamka ah ee magacii wada qaatay waa maxamed ibnu siriin imaamkaa la odhanaya xasan albasri basri ee qariinkiisa ahaa isku magaalana ahaayeen kollay laba nin oo isu dhigmana ay ahaayeen xaggii dhimashadana wax siyaasaba aanay kala dambayn markaa ibnu siriin cabiya waa taabici isaguna taabiciintaa dhaxan weeye cabiyatu salmaanina waa caynku waa fadxisan yahay waana kollay nin taabici oo caalim ahaay oo taabiciintii waaweyneyd kaba mid oo cabiyat wixii uu kaba warinayo can caliyin iyo cali bn abdal bal kaasna culimada qaar baa yidhi walow qolooyinka qowlkan kuba tegay marka ibnu siriin lasii dhaafo ee barhkood waxay idhaaheen marka waa cabdillahi bni cawn can ibni siriin kuwana ayub sakhtiyaani can ibni siriin waana laba imaam kolley labada ay magacaabeen ee kale ay de halkaa ku yar kala baydheen wa qiila waxaa la yidhi asaxuhaa asaaniidda ka ugu sixada badani alacmashu can ibraahiima can calqamata can ibni mascuudin waa sanad kale oo aada u mashhuura sanad kuufiya ah waa acmash wixii uu warinayo acmashna waa nin kolley mashhuuro muxadisiintii waqtigiisii ahaa sulaymaan ibnu mihraan la yidhaaho acmashna waa laqabkiisii kolleyna ee taabicinimo waa leeyahay sifadaa waa leeyahay walow riwaayo badan oo taabiciintii ku leeyahay aanu jirin aragti laakiin anas buu leeyahay ibraahimna waa ibraahim ibnu yaziid inakhaci oo isnagoo nin caalim ahay oo macruufa oo isaguna taabiciintii kaba mida can calqamata marka saddexdooduba waa taabiciin calqamat calqamuhuna waa isaguna asxaabtii ibni mascuud raggoodii ugu waaweynaa weeye calqamat ibnu qays bal marka oo can ibni mascuudin kaba warinaya taasna waa la yidhi waa qowl kale oo iyaduna culimmada qaarkood ibnu maciin qowlkiisiiba weeye tani ama madhabtii wa qiila waxaa la yidhi azuhriya asaxuha asaaniidda ka ugu sixada badani azuhriyu zuhri waa zuhri baa mar labaad inagu soo noqday markii hore waxaan aragnay zuhri oo saalim kaba warinaya can abiihi imikana waa azuhriyu oo can caliy bni alxusayni can abiihi can caliyin ka warinaya isaguna ama sanadkaas ah zuhri can caliy bni alxusayn can abihi can cali cali bni xuseynkani waa cali bni xuseyn ibni cali bni abi aalib weeye ama imaamkii shahiirka ah weeye laqabkiisana ku fuuroobay zayn alcaabidiin aabihiina dee waa xusein ibni cali bni abi aalib oo garanaysaan isaguna ka wariyey oo markaa waa tarjamo ee waa inanba aabihii ka warinaya aabihiina aabihii unbuu kasii warinaya taasna waa qowl dee bal masalan isaga ibnu salaax iyo ay soo naqliyeen oo abubakar bin abi shaybe iyo cabdirasaaq iyo laga soo naqliyey wa qiila waxaa la yidhi asaxuhaa asaaniidda ka ugu sixada badani maalikun maalik weeye oo can naaficin can naaficin naafic mowla bni cumar kaba warinaya can ibni cumara markaa isaguna ibni cumar kaba warinaya bal tanna waa qowl bukhaari iyo bal masalan qowlkii weeye waana silsiladay ku magacaabaan silsilatu dahab ku magacaabaan oo waxa weeye asaaniidda inuu ugu sixo badan yahay malik wixii uu warin oo uu naafic kaba warinayo isaguna ibni cumar uu ka warinayo ama sanadkaa ah malik can naafic can ibni cumar ba asaaniid ugu sixo badan waa qowlka ugu dambaysiiye oo barhkood ugu horreysiiyaan waana silsiladay ku magacaabaan silsilatu dahab kuba magacaabaan silsilatu dahabi maa can malik can maalikin can naaficin can ilimaami naasiki bal markaa taasba weeye iyadna waa qowl labaad qowlkan bay wax kusii yar kordhiyeen facalaa haada ay fabinaa'an calaa ana asaxa alasaniidi maalikun can naaficin can ibni cumar inagoo taa ku soconayna oo kuba binaynayna qiila waxaa la yidhi dee haddii adoontid inaad tarjamada ruux kusii darto ashaaficiyu asaxu alasaniidi ashaaficiyu can maalikin can naaficin can ibni cumar oo macnaha waxa weeye haddii dee bal laba yidhi asaxu alasaniid maalik can naafic can ibni cumar weeye oo aan doonana tarjamadii ruux inaan kusii kordhino oon kusii siyaadino sa waxa weeyaan uu bal masalan dee nin hore oo cabdulqaahir atamiimi la odhanayay ayaa qowlka lahaa waana ninkan kitaabkan alfarqu bayna alfiraq leh ayaana qowlkan lahaa haddaan ruux kusii darno wuxuu noqonayaa sanadku san ah oo in la yidhaha asaxu alasaniid waa shaafic can malik can naafic can ibni cumar taasna waxay u yidhaaheen dee culimmada xadiiska waxay ku tegeen raggii imaam malik laba kulmee wax ka wariyey walow rag uga mulaasamo badnaa kana da-weynaa axaadiistiisana ka badsaday ay jiraan haddana xagga itqaanka marka la eego oo kale shaaficiin u weynaayo taasi ay keentay iyadoo imaam axmed qolooyin kala duwan oo raggii asxaabtii maalikaa muwada'a maaliku kaba qaatay inuu dib haddana shaafici ugaba qaatay markuu arkay itqaankiisa marka waa ajaliyada jaanibkaasa ayaa deeta ay yidhaaheen waxa meeshii sanadkii haddii ruux lagu kordhiyo waxaa meesha inoo soo baxaya shaafici can maalik can naafic can ibni cumar haddii aan doonno inaan halkaan mid kusii darrana sida ciraaqi oo kale uu isagu alfiyadiisa dee isagaa qowlkana isu nisbeeye waaba in la odhanayo waxa asaxu lasaniid ah axmed can ishaaficiyi can maalikin can naaficin can ibni cumaro dee taasna ay tay dadkii imaam shaafici wax ka qaatay ee asxaabtiisa ninkii ugu mudnaa inuu yahay imaam axmed oo markaa inay inoo soo baxayso ajal alasaniid inuu kaa yahay bal imanka intii uu sheekhu inoo sheegaya raximah llahu tacaala waa inoo dhameeyey waana intii kitaabkii asalka ayd ku sugnayd waxaanan aragnaa shan tarjamo oo lagu sifeeyey inay tahay asaaniidta ugu sixo badan horta marka hore waa laga mudan yahay waa taa aynoo soo horeysay sababta looga mudan yahay looga roon yahay in sanad gaara loo jasmiye asaxu lasaniid inuu yahayna waa taa aan sooba sheegnay waxaanan aragnaaba culimadii xataa dee in aduu ikhtilaaf meeshii jiro ninba kii uu isagu aada u yaqaanay ama isagii ay la noqotay inuu yahay ka kale mid ka raajaxsan uu u xukumay rujxaantii uuba xukumay ama asaxiyadii uu siiyey bal markaa horta marka hore waa laga roonyahe laakiin mid baa inoo soo baxaysa culimmadu asaaniidan dee mudlaqa ah kollay asaaniid kale oo waxoogaayo oo uu sheekhu xagga hoose kuba sheegayo iyadana barhkood ay u xukumeen iyagoon qaydin inay asax al asaaniid tahay way jiraan waxaa kaloo ay culimmadu doortaan in dee bal halkan laga idlaaqayo ee la odhanayo sanadkaasi asaaniid ugu asaxsan in laba qaydo oo ama lagu qaydo saxaabi oo la yidhaaho bal matalan abubakar oo kale asaaniiddiisa sanadkaasa ugu sixo badan abu hureyre oo kale marka hadalkii waa soo koomayaayo asaaniid gaara ayaa lakalade la kala raajax yeeri karaya la wada eegaya laysu muqaaranaynaya cumar oo kale asaaniiddiisa kaas baa u sixo badan taasi waa qeyd qeyd labaadna waa jiraayo in beled lagu qaydo oo la ydhaha bal matalan reer maka asaaniiddoodan ay leeyihiin sanadkaas baa ugu raajaxsan reer madiina reer basra reer kuufa taasoo kale la ydhaha labadoodubana way ka fudud yihiin waanay ka sahlan yihiin waayo waa asaaniid koobanun ninkastaba haba badnaadeen meelo qaarkood asaaniid koobanun bay noqonayaanoo la garan karo ka ugu mudan oo ugu raajaxsan bal taasna way jiraanoo wixii xaggaa ku tacalluqsanaana sharaxay ku sugantahe waa eegan doontaan laakiin markaa waxa inooga soo wada baxaya uun asaaniidan mudlaqa ah iyo asaaniidda culimmadu ay yidha qaydeen oo dhan waxa inooga soo baxaya walow tan mudlaqa ay culimmadu yidhaaheen waxa fiican in layska daayo oon sanad gaara loo jasmin inuu asaxul asaaniid iyo haddana waxaa inooga soo baxaya waxa weeye asaaniidda a'immadii iyo xufaaddii ay ku sifeeyeen inay asaxal asaaniid tahay way ka raajaxsanaanaysaa oo way ka mudnaanaysaa asaaniiddii aan loo xukumin inkastaba sixa hala haato oo ruwaaddoodu ruwaaddii siqaadkaa haba noqdeene aan loo xukumin arjaxiyada ama asaxiyada iyadaa ka mudnaanayso hadhow haddii tacaarud yimaado umaan u baahna inaan kala horraysiino sanadkaasi waa ka mudan yahay waayo rujxaantan buu leeyahay bal marka hore waxa ku sugan taa hore haynooba atay bal waa intan kala baxayno aan kaba qaadanayno imaamkan ciraaqi radia allahu tacaala canh cibaaradaa kale radia allahuna dee ma aha saxaabad dhib ma laha ruux kastaba waa la odhan karaa waxa weeyaan imaamkaasoo kale kitaab buu leeyahay taqriib lasaniid la ydhaah kolley isaguna maca waladkiisa ee waladkiisa abu zurcana uu sii sharxayba dee malaha isaguna qayba labaadee darxu tasriib taas uu kuba sharxay kitaabkaasoo kale imaamkaasi wuxuu sameeyey asaaniidda nimanka aan aragnay shanta ah ee mudlaqa ah iyo asaaniidda iyaduna qaydnayd ee iyadana walow asaxiyo loo xukumay qaydnayd ayaa wixii axaadiisee laguba wariyey ee laakiin ku sugnayd laba kitaab buu isku koobay si aanay mala ugu sii baahin waa muwadac maalik iyo musnadka imaam axmed wixii kuba sugnaa axaadiistaas ahay taraajimta caynkan ama silsilaadka caynkana lagu wariyey ayuu kitaabkaas ku ururiyey ee taqriibu alasaniid uu ku magacaabay ee darxigana kuba sharxan koleyna waa kitaabku waa kitaab madbuuca maca sharxiisa ee sharxan ee waladkiisa abu zurca ayaaba leed adigu sheekhuna isagaa taqriibka laha marka waxa ay tahay asaaniiddii dee waa taa aan leenahay kuwii kale ka raajaxsan yihin walow aanu jaanibkan sii kordhin laakiin shantan ibnu salaax uu soo naqliye mudlaqa ahayd iyo asaaniidda kale muqayadka ah ee beled ama saxaabi lagu qayday buu wixii muwadaca maalik iyo musnadka imaam axmed kalaba sugnaa ayuu ururiyey iyadoo dee markaas saa daraaddeed abwaabta qaarkood aanay waxba lahayn xadiis isagoon helin xadiis dee shardigaasa ruwaadda caynkaasi ay warinayeen ee waxyaalo dhaafayna ay jiraan haddii malaa kutubtao dhan laga tatabucina kitaab weyn uu noqon lahaa si uu yidhaaho xaafid ibnu xajar oo bal markaa kitaabka mawduuciisu waa axaadiisan imaka aan hayno athaaniyatu taasi waa masaladii hore kollay fawaa-idda xagga hoosena waqti uma haysta idinkaa eega doona insha allahu tacaala masalada labaade awalu musanafin kitaab la alifo fi saxiixi xadiidka saxiixiga almujaradi mujaradka loo alifo kii ugu horeeyey waxa weeye saxiixu lbukhaariyi bukhaari saxiixiisa oo xadiidka saxiixa ah inay wax kale la socon bal maalan iyo dee bal maalan axaadiis aan saxiixayn aanay laba socon umuuro kale oo dee waxa weeyaan aan kuba dheehnayn kaas kitaabkii loo dejiyey ee kuwaas ugaar loogu gaar yeelay waxa weeye saxiixa bukhaari taas bur uma muslimun uma talaahu waxa raacay muslimun muslim baa raacay bal markaa waxa weya tana waa xagga marka la eego iyadoo taaliifta kutubta ay iyaga kaba horeysay saxiix mujarada iyaa ugu hordejiyey xagga marka la eego dee taaliifta dee bal taaliif dhan oo la hayo kollay qarniga labaad suluskiisii hore kutubtii la alifay oo dee kitaabkan imaam maalikeen hayno ee muwada uu kaba mid yahay jamaaco kaloo isku waqti ahaayeenna kutub ay dejiyeen iyaguna taas baa jirtay laakiin kutubtaasi axaadiida saxiixaha haba kulansato sida muwadda anaan hayno laakiin dee isaga khaalis uma aha oo axaadiistii bal maalan ama sanadkoodu aanu xidhiidhinba axaadiis balaaqaad oo markaa muwada imaam maalik uu sidaa ku wariyey dee barhkoodna uu ixtijaajahan uuba soo qaatay oo kale aahaartii iyo waxyaalihii kalea iyadoo dee si keliya loo wada wadayo aanay kala soocnayn kuba sugan bal markii iyaga lasoo dhaafayna waxaa bilaabantay marxaladii masaaniidda oo bal axaadiista rasuulka in la saaro oo laga gooni yeelo axaadiistii ama dee aahaartii iyo taa lagaba gooni yeelo marka kollay masaaniiddii musnadkan imaam axmed iyo masaaniid kaba horeysay cabdi musnadkiisaasoo yidhaahaan waa ugu horeeyayo ayaa iyaguna markaa marxaladaa dabadeed la alifay markaa taasna laakiin axaadiisteedu walow axaadiistii rasuulka un ay ahayd oo wixii kale lagaba soocay haddana saxiix iyo xasan iyo daciifba way lahaydoo jaanibkaa kulamay kala soocnayn laakiin kitaab saxiixa un lagu khaas yeelay kitaabkii ugu horeeyey waxa uu ahaa saxiixa bukhaariyo waxaanay soo naqliyaan inay taasi isagoo majliskii isxaaq ibnu rahaweyhi la fadhiyo oo dee isna talaamiiddiisii asxaabtiisiibuu bukhaari kaba mid ahaa inuu isxaaq yidhi haddii bal aa urin lahaydeenba kitaab kooban oo rasuulkii ilaahay sunnihiisa kiisaa saxiixa uun khaas kuba ah dee waabay fiicnaan lahaydoo bukhaari bay markaa taasi qalbigiisii kuba dhacdo wuxuu bilaabay muddahaba wade kitaabkaa ururintiisa bal sabab labaadna way sheegaane bal haddaba adigu kitaab saxiixoo keliya lagu uriyey waxa ugu horreeya bukhaari waxaa markaa soo raaco dabadii isaguna yimi muslimun muslim wahumaa labadaa kitaab asaxulkutubi kutubta kuwa ugu sixo badan weeye bacda alqur'aani qur'aanka dabadi oo labadaa kitaab ee bukhaari iyo muslim kutubtaa dadku ay dejiyeen iyagaa ugu mudan ugu raajaxsan ugu sixo badan qur-aanka kola diida waa kitaabkii ilaahay taas laakiin kitaab bashar dejiyey labadaa kitaab ee axaadiista rasuulka ee saxiixa un laguma khaas yeelay bal haddii wax lagu naqdiyey ay jiraanna waa wax inoo dambeeye ayaa iyagu ah kuwa ugu sixo badan hadalkii shaafici ee ahaa kitaab kuma ogi dhulka ka sawaab badan kitaab maalik ama ka sixo badan kollay wuxuu u jeeday kutubtii dabaqadaas imaam maalik dadkii laba sina ibnu jureej kutubtiisa ay kaba mid ahayd iyo dee bal maalan musanafaadkaas kollay kaa cabdirasaaqna markaa waa jiray jaamicii sawri waa jireen bal markaa qolooyinka kutubtoodiibuu u jeeday kuwanna mabay jirin oo iyagu intii aanay soo bixin bay ahaydba haddaba wuxuu uhi bal taasi iyadu waa mid oo labadaasaa ugu sixo badan oo kitaab ka sixo badan ma jiro waa arin wlbukhaariyu bukhaari asaxumaa labadooda markaynu eegne labadoodii haddana laysu eego ee la kala raajax yeelo asaxumaa labadaa kitaabka sixada badan weeye wa akharuhumaa ka u badan labadooda fawaa'ida xagga faa'iidada uu leeyahay isagaa u badan oo labadii kitaab horta iyagaa ugu mudan kutubtii dee taasna shay musallama weeye maanta in haddana labadoodii markaan eegno bukhaari ayaa ka sixo badan oo xagga sixada kaga raajaxsan kitaabka muslim kollay asbaabo dhowray tiriyaan halkan shaarixuna waa soo noqonayaa asbaabaha ay tiriyaan waana xaafid ibnu xajar kollay dee kalaamyadiisii uu bal masalan ama muqadimada hadiu saari iyo kuba lahaa dee kitaabkiisa nukatiyo markaa kollay umuuraha waxaa kaba mida horta geesta waxay dee culamaaulxadiis isku waafaqsayiin cilmiga xadiiska aqoontiisa oo kale inuu bukhaari uga sarreeyey muslim oo taa uu kagaba mudnaa bukhaarina uu muslimna tilmiidkiisii yahay in badan isaga kaba faa'iidaysanayay taasi iyadu waa wax dee la og yahay oo iyada taasi iyadu waa mid labada kitaab gaar ahaan marka la eegana kollay jawaanib bay rujxaantan kuba sheegaan ay kaba mid tahay ruwaadan ay wadaa masalan labada kitaab ku sugan ee axaadiista ay kaba wariyaan ruwaad ay wada leeyihiin oo labadaba ku wada sugan iyo kuwa ay kala leeyihiin baa jirto kitaabka bukhaariun kuba sugan ama ka muslimun kuba sugan ruwaadda bukhaari gaar ahaantiisa uu wax kaba wariyey iyadoo muslim aanay kitaabkiisa ku sugnayn afar boqol iyo dhowr iyo soddon bay gaadhaan inta kalaam iyo hadal culimmadii xufaadda ahayd barhkood naqdi uu kuba yimi bal kalaamkaasi ha lagaba jawaabo barhkood ama in badan yaanu kalaam dee ta'siir iyo raad ku leh xagga ee riwaayadooda yaanu noqonin be siddeetan bay bukhaari gaadhayaan muslimna ruwaadda uu isagu gaar ahaantiisa uu isagu u wariyo ee rijaashiisa lagu tirinayo rijaasha bukhaari ahayn ilaa lix boqol iyo labaatan bay gaadhaan inta waxa weeye bal kalaamun uu kuba yimi ama dacfi barhkood xaggii ay laba daciifiyey in badan ha lagaba jawaabo dee kuwa qaarkoodna jawaabtu kolley labada dhinacba meel mar maaha oo jawaab xoog le maaho dee naqdiga adag waxay gaadhayaan ilaa boqol iyo lixdan marka markaan eegno ruwaaddii kalaam ku yimi dee kala badh bay isdheeryihiin waa jaanib rujxaantaasi oo kale arrinta kale ee weliba ay sheegaan raggaa bukhaari kalaamkuu ku yimi axaadiistooda inuu soo saaro muu badsan welibana intooda badani waa dabaqadii ku soo dhoweyd isaga ee uu aada u yaqaanay ee uu khibrada u lahaa taasba weeye oo bal markaa laakiin dee waxaaba la arkaa xadiis kooban inuu kaba wariyo shawaahid iyo tawaabic uu kaba wariyo ama barhkood mashaayikhdiisii ay yihiin dad uu dadkii kaleba uu kaba yaqaanay oo uu og yahay bal matalan dee waxaan lagu naqdiyey isagoo og garanayaba bal matalan inaan waxaa lagu naqdina maanta raad aanay lahayn laakiin muslimtaa waa kaga duwan yahayoo qolooyinkan qaybo ka mida axaadiistooda u badso barhkood baa nuskooyin mashhuura lahaa sacala bni cabdiraxmaan can abihi oo kale iyo bal masalan qolooyin waa badsaday riwaayadoodii bukhaari waxaa la arkaa dee riwaayo la leeyahay naqdi baa kuba jiro oo aada usii badsaday mala riwaayada cikramaa jirto dee isaguna kolley ducuntaa lagu dacniyey mala aan ustaa qabin taas laakiin nusqooyinkaas si abi zubayr can jaabir oo kale suhayl can abihi can markaas can abi hurayrata cala bni cabdiraxmaan can abihi can waa nusqooyin macnaa axaadiis badan baa lagu wariyaa bukhaarina muslimna uu badsaday oo kale bal taasna iyaduna waa arrin kaloo yidhaaheen tarjiixa ayay keenaysaa haddii mutunta axaadiista la eegana axaadiista bukhaari kuba sugan ee kalaam kuba yimi kolley bal gaarkiisa siddeed iyo toddobaatan weeye waxay wada leeyihiin labiyo soddon xadiis oo bukhaari iyo muslim ay isku waafaqsayin baa kalaam jira ee kalaamkaasi in badan xag asaaniid iyo waxyaalo umuura hawl laabmo aan xadiiska raad weyn kuba lahayn oo boqol iyo toban bay markaa isaga isku noqon ama muslim oo kale axaadiistiisa u goonida ah ee kalaamka ama naqdi uu kaga yimi raggii xufaadda ah ilaa boqol way gaadhayaan labiyo soddonkan bukhaari ay wada leeyihiin mooye oo jaanibkaasna waa uga dheeryahay bal markaa taas waa umuuraha ay yidhaahaan ee rujxaantay keenaysaa bal umuuro kaloo dee masaladii cancanada oo inoo dambaysaana way jirta ay leeyihin dee bukhaari baa halkan muslim waa asbaabahay kaga raajax yeeleen labadii kitaab waa laba kitaaboo saxiixa xadiidka muslim noogu suganna waa xadiis noo saxiixe macnaa waa keebaa sixadiisu ay sii badan tahay un macnuu kala dee xadiiskii dee waxaala bal naqdigaa iyo ama ay culimadii haddii dee naqdigu xoog leeyahay naqdiyeen mooye intii kale aan aqbalayno xadiiskaasna aan siisa u qaadanayno inaagtan waxba inama yeelayso ama wax ay axaadiistii u dhimaysaa ma jirto ee haddii laakiin labada kitaab la eego xagga sixada dee bukhaari baa kusii horeeya arrin kalena waa tilmaamay oo dee waa fawaa'id badni taasi iyadu waa wax la og yahay oo muslim axaadiistaas musnadka ah oo aanay wax kale la socon buu kitaabkiisa ku soo arooriyey umuurahan bukhaari isku howlay oo ah inuu axkaam kala duwan ka qaato uu taraajim kala duwan u yeelo iyo waxyaalo saas oo uu bal maalan si uu umuuraha usii adkeeyana aayaad qur-aan iyona istishaad uu laba imanayo axaadiis aan shardigiisa gaadhin oo halkaa kusoo aroorinaya muqadimada taraajimta oo kale aathaar iyadana bal dee umuurahan kolley istinaas uula imanaya masay qowl usii xoogayso iyadana soo aroorinayo masaa'il uu niqaashayo kolkol dee masaa'il fiqiyo dee maalan isagoo dee sida masaa-ishiisan macruufkae waxoogaaga ee waqaala bacdu naasi haddana wixii dee khilaafsanaayo kale laba imanaya umuuraha caynkaasi waa fawaaid aada u badan oo dee kitaabka bukhaari leeyahay oo kitaabka muslim aan lahayn aanu lahayn oo xagga marka la eego fawaaidna fawaaidda uu kulansanaya labada kitaab dee way kala badan yihin oo bukhaari baa kasii faa'iido badan bal markaa taasna waa arrin kaloo keenaysa taqdiimka marka wuxuu yihi waa qowlkoodii hore waqiila waxaa la yidhi muslimun muslim baa asaxu sixo badan oo bukhaari ka sixo badan kood bay kaba soo naqliyeen culimada qaarkoodna waxaaba yidhahan sixanimada nime waa xagga waxay u laamaysaa sida uu inoo sheegi doonaa xagga habka kitaabka loo dejiyey oo muslim kaga horeeya bukhaari ee maba aha asixiyada wuxu laamaya laakiin sheekhu wuxuu yihi wasawaabu alawalu qowlka sawaabtii ka hore weeye oo bukhaari ayay sixadiisu badan tahay laakiin miiso bukhaari aanu lahayn oo muslim leeyaa jirto waa tan wuxuu yihi markaa wakhtasa waa gaar noqdayo muslimun muslim wuxuu la gooni noqday u bukhaari kala gooni noqday oo uu la dheeriyo isaga fadiilo muslim leeyahay oon bukhaari lahayn aba halkan bijamci duruqi alxadiidi xadiidka asaaniidiisii iyo duruqdiisii ururintooda fii makaanin ay fii makaanin waaxidin meel keliya la ysugu keeno taas waa arrin kaloo marka la eego haddii la yidhaah kitaabka wadcigiisa iyo sida loo dejiyey iyo dee habka iyo umuuraha kitaabka muslim baa kaga horeeya kitaabka bukhaari oo waxaa miisaadkiisa ka mida xadiidka marka uu wariyo wixii duruqiyo asaaniid ee xadiidkaasi lahaa halkaasuu kusoo wada aroorinaya xadiidku hadduu fiqar kala duwan oo axkaam kala duwan kulansatay uu leeyahayna meesha ugu ansabsan ee ugu habboon buu geyn dee wixii duruqe uu lahaana waa israacinaya laakiin bukhaari isagoo dee arrintiisu ay tahay suu axkaamo kala duwan uga qaatay axaadiista axaadiista waa googooyaayo kolbaa ay kugu adkaanaysaa xadiidku isagoo dhan inaad heshood hore u hesho oo markaad aragtaaba xadiidkii oo qayb ka mida ay tahay taasi iyadu waa mid arrin kalena way jirtaayo xadiidka waa soo celcelinayaayo hadduu halkan dariiq ku sheego sanad labaad oo xadiidku leeyahy mar kaleu soo celin waxa la arkaa labaatan goor kitaabkii axaadiista qaar baa in ka badan soo noqoto ama soddon goor gaadha dee kal u koobo kal u dheereeyo kolba dee inta badan asaaniidda waa kala badbedela kolkol oo had iyo goor markuu soo celinayo xadiidku isagoo sanadkii iyo matigii un leh axaadiis tirsan bay noqonaysaa axaadiis tirsan bay noqonaysaaye sanadkii waa bedelaya ama matnigiibuu ku tasarufaya oo kale uu ama wax ka soo gaabsan ama baltaas in bal umuurahaasoo kolley ay ku xambaartay istimbaadkii uu dee iyo bal maalan fiqigiisii uu doonayay inuu xadiidka kala soo baxo iyo taraajimtan dee iyaduna waxay culimmada wareerisay xagga barhkood munaasabada inay muujiyaan iyo waxyaalahan uu dhex dhigay oo dee macnaheedu ay tahay in xadiidku wixii faa'iide aan ka qaadan lahayn ayuu tarjamada inoogu sheegayaa isagoo soo celcelinaya oo xadiis baad arkaysaa toban tarjamo uu yeelayo oo hadday doonaan aan kala dheerayn mid kastaba tarjamo gaara weeye haddii bal xadiidkii mar keliya aan dhiganno oon taraajibtiisii soo urursanno oo aan hab faa'iido aan u dhiganno oon yidhaahno xadiidka waxaan ka qaadanaynaa faa'iidadaas iyo faa'iidada iyo faa'iidada iyadoo taraajimtii bukhaariyun ay tahay way noo suurtogelaysaa oo waa fawaa'idda xadiidka uu leeyahay waa canaawinta kala duwan uuba dhigtay iyo axkaamta uu faaiday inoo faa'iidaynayo haddaba umuuraha saa ku keenay bukhaariste muslim laakiin umuuraha umuu cinaayoon xataa abwaabtan aan arkayno baababkan ee muslim muu dejin oo baababkan ee kitaabka isagu waa kitaab baabaysan waa kitaab axaadiistii isku baadkahaydba ama isku mawduucaydba meel uu ku sheegayo laakiin haddana canaawin uu qoray may jirin ee canaawintan shuraaxdii kitaabka ayaa qorto inta badanna canaawintan macruufka maanta waa canaawintii nawowi weeye ee dee adigu barhkood iyaguna canaawintooda sida qaadiciyaad iyona way jiraan laakiin canaawintan imaka shuhrowday waa taa nawowi muslim markaa umuuraha iskumuu howlinba markaa taasi maxay keentay xadiidkii in lafdigiisii oo dhan aad mar wada hesho isaguna weliba uu ilaaliyo cibaaraadka oo hadiife iyo wow iyo waxyaale ay ku kala bedelan yihin waa sheegaya arrin kalena kolley taasi way u suurto geliso bukhaari waxaa la arkaa kitaabka rixladii dheereyday ku jiray ayuu ku alifayay muslim laakiin isagoo gurigiisii joogo beledkiisii jooga usushiisii ay u wada diyaar tahay mashaayikdiisii aanay kaba dheerayn ayuu kitaabkii alifaya markaasuu alfaadaa ilaalinaya laakiin bukhaari waxaa dhici karta kolkol xadiis dee inuu xifdigiisaba kaba qoro oo kol laftigii dee bal maalan aanu dee usushiisii iyo waxyaalahaasi aanay markaa uba dhoweyn ama rixlada uu kuba qoro bal markaa taasna waa miise kaleoo muslim leeyahay taasna waxay keentay qolooyinkan ama saxiixa adigooda axaadiista ikhtisaarsaday khaasatan magaaribada oo kale ama kutubta axkaamta axaadiis uba dejiyey inta badan waxay ka soo naqliyaan siyaaqa xadiiska muslim waayo dee umuurihiisa ayaa ka urursan kana dabdisan bukhaari marka la eego oo khaasatan magaaribada oo kale sababtay u doortaan baa tana bal miisadaasi waa miise kitaabka muslim leeyahay eenu bukhaari la lahayn walam yastawciba asaxiixa wala iltasamaahu walam yastawcibaa may dhammaysan oo asaxiix may koobin weeye asaxiixa saxiixii wala iltasamaahu kolley waa hadal inoo bilaabmayo oo dee bal leh wixii kale kuba xidhnaasa dee bal masalan qaybaha dambe o dhan ama inta fiqaraadka kale kusoo xigo o dhan casharkuna halkaas inoogu jeclaa subxana wataala bismi lah